wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa maanta magaalada jowhar ku qabatay kulankan oo looga hadlaya horumarinta habeenka iyo ka qaybgalkooda nabadeynta iyo dib u heshiisiinta oo qeyb weyn ka qaadanaysa dowlad dhiska iskaashiga bulshada iyo horumarinta dalka wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marwe sacdiye maxamed nuur buris ayaa furtay kulanka waxaana kasoo qeybgalay xubno ka kala socday haldoorka habeenka iyo mas-uuliyiin kale oo ay kamid yihiin gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe iyo xildhibaanada habeenka ah ee ku jira golaha deegaanka ee degmada jowhar xubnihii kasoo qeybgalay kulanka ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay waxa ay nuxuseen muhiimada ay leedahay in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah looguna hadlayo dib u heshiisiinta loo dhan yahay iskaashiga bulshada wacyigelinta iyo doorka muuqda ee wasaaradda iyadoona habeenka kasoo qeybgalay kulanka soo bandhigeen baahiyaha kala duwan ay qabaan habeenka soomaaliyeed gaar ahaan habeenka ku dhaqan hirshabelle iyadoona wasaaradda ku bogaadiyeen dadaalkooda ku aadan nabadda iyo horumarinta bulshada xildhibaanadii golaha deegaanka oo ku hadlaya afka maamulka degmada jowhar ayaa sheegay in kan degma ahaan ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada amniga iyo horumarinta bulshada wasaaradda oo howsha haweenka loo dhiibo howl culus ayaa u taala sababtoo ah waxaan rabnaa tan awood weyse inay jaamacad aado ina laliis gareeyo tan wax dursanaha dhamaystiri weyse waxaan rabaa muxuu ahay ay sidoo kale laliis gareeyo shaqooyinka inay lasii markii agoomana ka batay wadanka tan awood weyse inay jaamacad aado ina laliis gareeyo tan wax dursanaha dhamaystiri weyse waxaan rabaa muxuu ahay ay sidoo kale laliis gareeyo baahiyo badan yahay dhibaato badana iskaga haysato degmadan jowhar taasoo ay tahay haweenka waxay u baahan yihiin oo kale in loo abuuro shaqo shaqo abuur loo sameeyo waayo haween badanoo waxaa jiro coos iska gurto maxay ahayd qoryo doonanayo waqtiyada hadda xilligan oo kale lagu jiroo kale xiliyada roobaadka oo kale wax badanaa iska jiro xaalado badanaa degmada markaas laga dareemaa marka wasaaradda anuu uga faa'iidaysanaa fursaddan waxaa ka codsanaynaa cod dheer iyo cod gaabanba in haweenka il gaara ay u yeeshaan gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe marwo faadumo cadow sangaab ayaa dhankeeda sheegtay in habeenka yihiin kuwa u nugul dhibaatooyinka sidoo kalena ah xalka dhib walba iyadoona habeenka kula dardaarantay in ay u sabraan caqabadaha ay mar walba la kulmaan kana shaqeeyaan horumarka bulshada iyo dowlad dhiska
dhibka hadda dhacaayo hooyow ku dhacaa hooyada wiilkeeda ayadaa la dilaa ninkeedaa la dilaa walaalkeedaa la dilaa waxaa kaloo jirto haddana caafimaad hadday tahane tii isku guuraysa ayada waaye tii la kufsanaya iyada waaye wax kasta oo dhiba ta daraagiska haddii la yidhahdo qofkuu saameeyhaya iyada waaye wiilkeedu cunaayay ama iyada lagu dhibaataynaya waxaan leenahay wasaaradda haweenka iyo dowladda hirshabeelle waxaan leenahay haweenka ha loo dheganuglaado si hoose ha loo fiiriyo ha laga warqabo waxaana mahad gooniya aan la siinayaa wasaaradda haweenka oo tiri maanta dhibaatada jirto waa inay haweenku ka hadlaan ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marwe sacdiye maxamed nuur buris ayaa dhankeeda xustay in muhiim tahay in ay habeenka kaalin muuqda ka qaataan nabadda iyo dadaalka ka qaybgalka maadaama hooyadu tahay lafdhabarka bulsho walba marka annagana inaan fadhiga ka kacno oon wasaaraddii gabdhihii ay wasaaraddii usoo gudubsadaan sida hadda iskaashatooyinka oo kale wasaaradda beeraha waxyaabo ay waxay keenaan ay lagu caawiyo dadka beeraleyda haddii degmadii haweenkii inta guruub la sameeyo iskaashato ku saabsan haweenkaas ay ku midaysan yihiin aada soo gudbisiin waxaan annagana aan maaragtay aan gacan ka geysan karnaa inaan wasaaraddii beeraha aan dhahno caawinta shirkaddan waxaan rabnaa haweenka inaad noo diiwaangelisiin kuna caawisiin maaragtay inay maaragtay ka qayb qaataan sidii ay beeraha oga soo shaqaysan lahaayeen
wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wado dadaalo lagu dardargelinaya horumarinta habeenka maamulka hirshabelle iyo sidii ugu qayb qaadan lahaayeen xasiloonida iyo dib u dhiska dalka